mucarifu lxukmi biwadci shaarici ay hiya cilladu mucarifulxukmi xukumka wixii ku garansiiyaa la yidhaahdaa biwadci shaarici dhigaalka shaaricu uu dhigay ee xukunka markaysagaa uu dejiyey yani markaa uu dejiyey yani ka kugu garansiiya ayaa la yidhahdaa daatadiisa mucarifu ma ahe shaaricu markaysagaa xukunka inuu ku xidhay ayuu markaysaga mucarif u yahay bu uga jeeda waalxukmu xukumku haabitun bihaa cilladuu ku sugnaadee fatabicii raac wa wasfuhaa sifaynta lagu sifaynayo bilbaxsi baxsi lagu sifaynayo inay iyadu wax dirto yacni markaa taas mastubina lama caddaysan minhu markaa xaggiisa wasfigaa lagama caddaysan siwaa bacsi lmukallafiina mooyaane in loo jeedo kuwa mukallafiintay imtisaal ku dirtaa in looga jeedo mooyaane macno kale markaysagaa macno la fahmaya ma aha oo sax ah waxa uu inoo tilmaamayaa cilladu waxay ahaatay yacni xukunka waxa ku garansiiya ayaa la yidhaahdaa xukunka shayga lagu garto cilla ayaa la yidhaahdaa yacni sharcigu inuu markaysagaa ku xidhay darteed baynay u noqotay markaysagaa cilla u noqotay waa sida iskaarka oo kale xukunkuna cilladuu ku sugnaaday culamada qaarkood waxay yidhahdaan xukunku wuxuu ku sugnaaday markaa naska ayuu ku sugnaaday cillada kuma sugnaanin ama daliilka xukunka asalku ku sugnaaday laakiin sheikhu waxa uu maray inuu xukunku cillada ku sugan yahay sidaas iyada ayuu markaa maray magamana jeedo xukunku cillada ayaa markaysagaa daatahaan u keensato haddaan naskuba soo aroori lahayn cilladaa waajibinaysa sidaas uguma jeedo siday muctasiladu sheeganayso muraadkiisuna sidaas iyadaa ma aha ee wuxuu markaa ka tilmaamayaa nasku markuu ku soo arooray dabadeed cilladu xukunku ku sugnaadayoo yacni marka waxa weeye sharcigu inuu ku xidhay darteed buu ugu sugnaaday ee daata ahaanteeda uguma sugnaanin in waxa weeye baaciso lagu sifeeyo yacni waxa weeye lama garanayo macnahaasi lama fahmayo haddaan looga jeedin mukallafiintay ku dirtaa imtisaal qolada markaa muctasilada ayaa baaciso ku magacaabay ahlu sunnuhu waa diideenoo waxay yidhahdeen haddaydaan ka wadin mukallafiinta ayay imtisaal ku diraysaa haddaydaan sidaa uga jeedin lama odhan karo markaa baaciso markaysagaa yacni cillada kuma magacaabi karo oo ilaahay baa wax wax ku kallifiyeen laguma odhan karo markaa xaamil ma odhan karo yacni xaamilo cilcilladu weeyi yacni markaa baaciso weeyi oo ilaahay markaysa waxan markaa yacni waxba yacni markaa wax kuma diraan oo wax kuma kellifaan wax ilaahay kellifayaa markaysagaa ma jiro halkanna markaysagaa culammada qaarkood baa waxay yidhaahdaan mas'alo markaa usuuludiinka ku tacalluqda ama caqaa'idka ku tacalluqda baabkanna soo gelayso masaladaasi waxay tahay yacni marka hal afcaalullahi tucallal afcaasha ilaahay ma la cilleeyaa mise lama cilleeyo qolyaha markaa shaacirada qaarkood way tanaaqudaan oo baabka markaa ictiqaadka markay joogaanna waxay yidhaahdaan afcaalu llahi laa tucallalu bilagraab afcaasha ilaahay laguma cilleeyo agraab baabu usuul fiqi markay joogaanna tacliilka way ogol yihiin marka halkaasna waxaa layihi tanaaqud baa ku soo arooraya oo waxa weeye in la yidhaahdo baabu caqaa'id marka la joogana afcaasha ilaahay lama cilleeyo markaa si ay u dhalan gadiyaan oo macnaheeda u xumeeyaan bay yidhahdaan aqraad laguma cilleeyo halkay odhan lahaayeen xikmooyin laguma cilleeyo iyo asbaab ayay waxay yidhaahdeen laguma cilleeyo aqraad oo qaradka waxaaje la yidhahdaa ka dhalanaysa sidaas aawadee waa arrinka keensaday markaa qolyaha markaa yacni muctasilada qudhoodu inay sifaatka qaarkood ku diidaan marka waxay yidhahdeen si ay xikmadii u diidaan oo sifatulxikmo ilaahay aan loogu sifaynin ila sifaatkay soo gaar yeelaan ay gaar u soo saaraan xikma kama mid aha oo ilaahay sifo xikmo la yidhaahdo uma sugaan markaa sidaas aawadeed markaysagaa eraygii xikme ee nusuustu ku soo aroortay waa laga leexanayaa ee xakiim laga dhalaaliyey waa laga leexanayaa oo waxaa loo leexanayaa aqraad iyo qarad baa loo leexanaya marka waxa weeye afcaasha ilahay aqraad laguma sifeeya baa la yidhahdaa marka calaa kulli xaal waa tanaaqudo yacni markaa labada markaa yacni baab markay joogaan inay waxa weeye isku geesuun maraan bay ahayd ee inay baabba si ku taqriiriyaan may ahayd ay hiya markaa cilladu mucarifulxukmu xukumka wixii ku garansiinayaa la yidhahdaa biwadci shaarici dhigaalka shaarica kuu garansiinaya waalxukmu xukumku haabitun bihaa cilladuu ku sugnaadee fatabici markaa wadaadow raac wa wasfuhaa sifaynta lagu sifaynayo bilbacsi bacsi lagu sifaynayo baaciso weeyaan la odhanayo mastubiina arrinka noocaasa markaa lama garan minhu markaa wasfigaa lagama garan siwaa bacsi lmukallafiina mukallafiinta inay imtisaal ku diraysa mooyaane wax kaloo laga garanayo oo macno la fahmayo oo markaa yacni la ogol yahay ahaaday ma jiro wallahu aclam subxaana
alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa ali muxamed waxaynu ku soo jiray kitaabu alqiyaas oo malaaqi sucuudka ka mid ah waxaynu maraynay qaybta ku saabsan alcilla للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين ومن شروط الوصل الانضباط إلا فحكمة بها يناط وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى للدفع أي هو مركا وصفه أما هي علده للدفع بي أسقناتي إني مركا يعني وحدة فعده وأي منعده iyo warrafci wax markaa jooga inay markaa qaaddo awil amrayni ama labada wada socda waxaan markaa jooga inay iman doono inay mancido oo diiddo iyo wax jooga inay markaa mancido iyo markaa labadoo wada socda oo ka joogana inay qaaddo ka soo socdana inay mancido yacni intaba waa u timaadaa waajibatu duhuuri ay hiya cilladu waajibatu duhuuri inay muuqataa waa miday waajib tahay duuna mayni been la'aanteed shuruudaha marka ay cilladu leedahayna halkan buu ka gelayaa waxau inoo tilmaamayaa shuruudaheeda inay ka mid tahay daahira inay tahay oo wax muuqanaya waa inay tahay wax khafiya oo qarsoon waa inaynay ahayn sida waxa weeye raalli ahaanshaha yacni markaa qalbiga ku jiro oo kale yacni waa wax khafiya inama albaycu can tiraadin baa xadiidkii ibnu maajaha ku soo aroortay wa kadalika ilaahay waxau yidhi ilaa an takuna tijaaratan can taraadi yacni tijaaradii markaa taraadi baa markaysa waxaan markaa lagu qayday markaa sidaas aawadeed taraadigii ama raalli ahaanshii waa wax khafi ah waa wax qarsoon waxaynu markaa daalacanayno oo muuqda ma aha marka amaaraadka ku tusinaya ayuunbaa xukumka lagu xidhayaa qaacidaana jirta ahlucilmigu ay yidhahdaan ina alxikmata idaa khafyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha cilladu haddii xikmadu ay noqoto mid khafiya ama markaa waxa weeye muntashira bimacnaa aan xadaysmaynin ee dadka markaa nisbadooda isku khilaafaysa ama ay noqoto mid khafiya oo qarsoon ay noqoto xukumka iyada laguma xidhae loofilaankeedaa lagu xidhaa waxaa loofilaanka iyo madinnada u abaa xukunka lagu xidhaa sidaas aawadeed taraadigii maadaama uu yahay bayci la ysaga raali noqonayay mid khafi ah ee xukunkii waxaa lagu xidhayaa amaaraadka daahirkaee ku tusinaya raalli ahaanshaha sida qabuulkaiyo iijaabka wakadaa sida culammada yidhi iyaguna waa la mid mucaadaadkana waxa weeye iyaguna waa ku asaxaysaa beeca culammada yidhina waa la mido waxay leeyihiin amaaraddii baa lagu xidho madinatu rido waxa ah yacni waxa weeye ama in siiqadii marka ay dhacdo qabuulkiiyo iijaabkii ama mucaadaad inay dhacdo oo waxa uu yidhaha imsaad iga sinaysa intaasaan kaa sinaya deedna lacagtii uu dhiibo uuna qaato shaygii walow yaanu hadlinba eh waxaa kaloo inoo tilmaamayaa wasfiga cillada ah inuu markaa saddex mid walba inuu noqdo mar wuxuu noqdaa waxa weeye mid mancinaya wax jooga wax jooga mid mancinaya ayuu noqdaa marna wuxuu noqdaa wax markaa iman doona mid mancinaya marna waxa weeye waxa uu yahay maanicun lildawaami walibtidaa'i macan labadoo isla socda ayuu mancinaya taasna markaysagaa baabka mawaanicda markii aynu awalka kitaabka ka soo warramaynay ayaynu markaa yacni halkaas ku sheegnay marka wasfigii wax lagu cilaynaya maanic buu noqon karaa maanicana saddexdii qaybood ee uu ku rumoobayey mid walba markaysaga waa markaa waa ku sifoobaya waa ku rumoobi karaa ayiyo cilladu lidafci bay u sugnaaday wax iman doona oo aan markaa joogin inay daafacdo xukum aan markaa joogin inay daafacdo oo iman doona ay hor joogsato sidaas waa ka suurowda warrafci xukmi markaa jooga inay rafcido qaadana waa ka suurowda awil amrayni labadoo isla socda inay mancido xukmi markaa yacni markaa jooga iyo mid mid soo socda inay mancido mid walba waa ku dhacda waajibatu duhuuri ay hiya iyadu waajibatu duhuuri inay muuqataa waa miday waajib tahay duuna mayni been la'aanteed wa min shuruudi lwasfi lindibaadu ilaa fa xikmatun biha yunaadu wa min shuruudi lwasfi shuruudaha wasfigay ka mid ahaatay alindibaadu inay xadaysantaa ilaa fa xikmatun ilaa ay laa yakun haddii arrinku sidaas aanu ahayn oo aynay indibaadaynin fa xikmatun xikma ayaa yunaadu bihaa lagu xidhaya wahiya alatii wahiya xikmadu allatii tii weeye min ajliha iyada aawadeed alwasfu jara wasfigu markaa uu u dhacay bimacnaa uu socday u dhacay baa looga jeedaa cillata xukmin xukum cilladii cinda kulli man dara cidda wax garanaysa dhammaantood agtooda wuxuu halkana inoo sheegayaa waxaa la yidhaahdo cillada iyo waxaa la yidhaha wasfiga waxa la yidhahdo baan leeyahay xikmada xikmada waxaa la yidhaahdaa wuxuu markaa cilladu ay cillo u noqotay oo wasfigan xukumka in loogu xidhaa waxay u suurowday ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni xikma ayaa la yidhaahdaa oo maslaxada raajixada ama mafsadada yacni marka waxa weeye daaficitaanka la daafacayo ama maslaxada soo jiiditaanka la soo jiidayo culamada qaarkoodna qawaaciddii shareecado dhan waxay isugu celiyeen laba shay bay u noqonaysaa bay dhahaen qawaacidda shareecadu jalbu maslaxa aw dafcu mafsada labadaasay isugu ururaysa ama maslaxa la soo jiidayo ama mafsado la daafacayo bacdi kaleo culammada ka mid ah waxay yidhahdeen dhammaanteed qawaacidda shareecadu hal qaacidunbay isugu noqonaysaa qaacidadaasay ka wada farcamaysaa qaacidadaas waa jalbu maslaxa oo mafsada lafteeda in la daafaco ayaa maslaxa la soo jiidaya ah mafsada lafteeda daaficitaanka la daafacayo ayaa waxay tahay maslaxa la soo jiidayo marka waxaa yacni wasfiga cilladii uu cillo u noqday darteed ayaa waxaa la yidhaahdaa xikmo iminka waxa weeye khamriga xaaraantinimaynta la xaaraantinimeeyey cilladiisu waxa weeye waa iskaarka sida axaadiistaba laga dareemayo kullu muskirin khamrun ama kullu muskirin xaraam axaadiista muslim saxiixa kusoo wariyey marka wasfiga iskaar ah oo wax sakhraamin ah muxuu cillo u noqday cillo wuxuu u noqday waxa weeye oo aawadiina xukunka loo sharciyeeyey caqliga ilaalin la ilaalinayo oo caqligii baa khamrigu suulinaya maadaama khamrigii uu suulinayo sakhraamintan uu wax sakhraaminayo darteed uu caqligii ku suulinayo sidaas darteed ayaa waxaa markaa yacni yacni la odhanayaa yacni xifdulcaqli ayaa waxa uu yahay xikmadii looga jeeday mafsadada in caqliga laga daafaco khalalka iyo markaysaga yacni waayitaanka caqligii la waayay uu markaa xukum aanu yeelanaynin marka waxa weeye caqligii aanu waxba kala soocaynin taas ilaalinta la ilaalinayo khalalka laga ilaalinayo iyo inuu tago aawadeed baa xukumkan loo sharciyeeyey iskaarkuna cillo u noqday idan waxaa la odhanayaa xifdul caqligu waa xikmadii iskaarkuna waxa weeye waa cilladii sidaasaa la odhanaya marka waxa weeye shuruudda wasfiga waxaa ka mid a inuu mundabid yahay bimacnaa inuu xadaysmayo waanu idaafaadka iyo nisabka iyo dadka xaggooda aanu isku khilkhilaafayn hadduu dadka xaggooda isku khilaafayo waa ay ku kala duwanaan karaan oo ka mid waxa u ay ka kale u noqon waayaan aa sida tusaalaha waxa weeye safarkii ama sadcaalkii waxaa la banneeyey salaaddii in la qasriyo oo talow salaadda in la qasriyo maxaa loo sharciyeeyey sababta loo sharciyeeyey salaadda in la qasriyaa safarkii waxay ahayd waa rafcun lilmashaqa mashaqadii rafcin la rafcinayo darteed ayaa loo sharciyeeyey oo xukunka aawadiiba loo sharciyey cilladuna cillo ay u noqotay sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa xikmadu waa rafcu lmashaqa laakiin haddii xukunka xikmada lagu xidho xikmadii ma xadaysna way iskhilaafaysaa xikmadii waxay noqonaysaa waxa weeye mid markaa nisabka ku kala duwan oo haddii la yidhahdo qof walowba wixii mashaqa ku ah yacni waxa weeye sharcigu waa kaa rafcinayaae waxaa kuu bannaan salaaddii inaad qasriso waxay ku kala duwanaanaysaa xooggooda awooddooda imkaaniyaadkay haystaan yacni umuuro badan bay ku kala duwanaanaysaa markaa mid wax markaa mashaqo ku ah baanu ka kale ku ahay masaafo mid mashaqo ku ah baan ka kale ku ahay saas aawoodee waxay noqonaysaa idaafaadka dadka kala duwan ee loo idaafaynayo arrinkaas rafculmashaqaha inay kala duwanaadaan oo iskhilaafaan oo xadaysmi waayaan oo qadar mucayan oo go-an yeelin waayaan taasna xaraj iyo dhibaataa ka dhalanaysa oo waxaa ka imanaysa markaysaga xataa dadkii inay kala garan waayaan qadarka ay wax ku qasrinayaan iyo qadarka aynay waxba ku qasrinayn hadday mar caynka ayadaa noqoto qaacidadaasaa imanaysa ina alxikmata idaa khafyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha xikmadu haddii ay faafto faafto waxaa looga jeeda ay xadaysmi weydo nisabkii iyo idaafaadka isku khilaafto oo dadka loo kala tiirinayo ay ku kala duwanaato waa sidaa rafculmashaqaha eh yacni waa laga guurayaa iyada xikmadii oo waxaa xukunka loogu xidhayaa maxaa madinatul xikmo maxaa ah xikmada maxaa waxa weeye madino u ahoo loo filaan u ah halkii madinada u ahayd ee loo filaanka u ahayd ayaa xukunka lagu xidhaya marka culammada markaa qadarada kala duwan ay tilmaamayaan yacni ku odhanaya waxa weeye marxalatayn ku odhanaya yani marka waxa weeye saddexda mayl kuwa odhanaya waxa weeye alaata maraaxil yacni kuwa markaa yani masaafaad kala duwane ay sheegayaan kuwa mutlaqu safar ku xidhaya yacni waxa weeye qolo kastaaba waxay leeyihiin madinatulxikma waxa ah yacni taa aanu sheegnay ayaa madinatulxikma bay leeyihin ومن شروط الوصف شروuطda وصفigu ka mid ahaaday alinضiباaط inuu xadaysmaa ilaa markaysagaa ilaa yakun haddaanu ahayn mid xadaysmayo munضabiطa faxikmaة xikma ayaa yunaaطu biha yunaaطu la xidhaya yani markaa xukunka yani markaa biha lagu xidhaya haddaanu xadaysmaynin faxikmaة xikma ayaa yunaaطu yani markaa la xidhaya yani markaa biha yani waصfiga markaa lagu xidhaya yunaatu la xidhayaa yani wasfiga bihaa xikmada lagu xidhaya bihaa xikmada lagu xidhaya wahiy alatii min ajliha alwaصfu jaraa wahiy alatii yadu tii weeye min ajliha iyada aawadeed alwaصfu waصfigu jaraa uu dareeray bimacnaa uu dhacay cilata xukmin xukm ciladii uu ku markaa dareeray yani markaa xaalu xukm ciladii uu yahay cinda kuli man dara cidda garanaysa dhammaantood agtooda cafwan halkaas hore markaa ilaa fa xikmatun biha yunaatu yani waxa uu tilmaamayaa shuruudda wasfiga waxaa ka mid ahaaday inuu mundabit yahay marka waxa weeye wasfigu haddii aanu mundabit ahayn xikmadaa lagu xidhayaabuu markaa tilmaamaya markaa shaarixu waxa uu tilmaamayaa yani waxa weeye haddii waxa weeye waصfigu aanu mundabit ahayn waxa banaan ciladii in wax yani marka xikmadii in wax lagu cileeyo yaعni ana alwaصfa ida lam yakun mundabiطa jaaza atacliilu bاlxikma hada muraad اlmualif waصfigu haddaanu mundabit ahayn yani culamada badankoodu sidaynu sheegnay bay tilmaamaan oo ah markaysa markaa asal waxa u ahayd yani xukunka yani markaa cilada waxa xikmada u ahayd marka waxa weye xikmadu markaynay mundabido ahayn ayaa waxa weeye wasfiga lagu xidhaya wasfiga yani markaa madinada u ah madinada u ah yani markaa xikmadii ayaa lagu xidhaya marka halkan laakiin wuxuu tilmaamayaa yani ana alwaصfa ida lam yakun mundabitan jaaza atacliilu bاlxikma xikmadii in wax lagu cileeyaa waa surooda hada muraad mualif qultu aلظaahiru ana atacliila bاlxikmati inama yataأta cala alqowli اlmarjuxi min alkhilaafi اlmushaari ilayhi biqowli mualif في ثبوت الحكم عند الانتفاع للظن والنفي خلاف عرفa وqوله بالطرفين في الأصح عللوا فقصر مطرف عليه ينقل وإيضاحها أن المشقة التي مثلوا بها لغير المنضبط لما لم تصلح للتعليل لم يعلل الحكمة التي هي رفع المشقة إلا على القول المرجوح يعني وxa u tilmaamaya mثلا sida ظاaهiرkii waxa weeye tacliilka xikmo wax lagu cileeya waxay ku dhisan tahay qowlka laga raajaxa yahay ee uu ku tilmaamay mas'alada in khilaaf ku sugan yahay marka waxa weeye cilladu markay yani markaa u suubami weydo iyada in wax lagu markaa yani markaa in mundabit markay noqon weydo yani in xikmadii lafteedii wax lagu xidhaa ma suuragal ah oo rafculmashaqihi ah mooyaane in lagu soconayo qowlka marjuuxa ee cagsiga ayaa markaa la yaqaanaayo rafculmashaqoo xikmadiiyo waxba laguma xidho markaase waxa lagu xidhaa madino maxaa u ah markaysaga wa markaa rafculmashaqo rafculmashaqo maxaa madina u ah waa ta qaacidada marka ahlucilmigu ay tilmaamaan aynu sheegayno ina alxikmata idaa khafyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha marka qaacidadaas waxay waafaqsanta sida jamaahiirta culamadu ku tageen amaa sida uu halkan tilmaamayo oo ah markayna waxa weeye wasfigu aanu mundabit ahaynu xadaysmayn xikmada lafteeda in lagu xidhayo sida rafculmashaqaha oo kale yacni qowlkaasi waxau yahay mid laga raajaxsan yahay laakiin sidii hore aynu tilmaanay waa sida markaa jamaahiirtu ay mareen waana sida saxiixa وهuوa للغة والحقيقة والشhرع والcرف نma الkhليqة وhuوa markaa وصفigu نma الkhليqaةu khalqigu waxay u nisbeeyeen liلغaةi luغaday u nisbeeyeen والxaقيiqaةi xaقيiqaday u nisbeeyeen والشharci شharcigay u nisbeeyeen والcرفi curfigay u nisbeeyeen yaعni waصfiga waxaa lagu cilayn karaa wuxuu noqon karaa mid luغawiya wuxuu noqon karaa mid xaqiiqiya wuxuu noqon karaa mid شharciya wuxuu noqon karaa mid curfiya yaعni mid walba waa noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa xukum sharciya laftiisuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid murakabuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid mufraduu noqon karaa yacni ashyaa badan ayuu markaysa waxan markaa yani ayuu ku dhici karaa yani amhiladana markaysa waxan marka isaga ayaa ku misaalinaya oo waxa weeye nooc kasta marka isaga waa misaalinaya arrin ku saabsan waxa weeye wuxuu noqon karaa wasfi lugawi ah taasi waxay ku dhisan tahay waxa weeye qiyaasku luqada ma gala mise ma galo marka haddii la yahay qiyaasku luqada waa gala waصfi luqawi ah ayuu noqon karaa tacliilka waxa wax lagu cilaynaya waصfiga wax lagu cilaynaya wuxuu noqon karaa waصfi luqawi ah marka waxay ku dhisan tahay yani waxa weeye hal tahbutu luqatu bilqiyaasi taasay ku dhisan tahay xaqiiqi waxaa looga jeedaa yani ma yutacaqalu fii nafsihi min ayri min gayri tawaqufin calaa curfin aw sharci wixii daat ahaantiisa loo garto isaga aan ku xidhnayn curfi yani caade iyo sharci toonna aan ku xidhnayn daatadiisa wixii loo gartaa waxaa la odhanayaa waa xaqiiqi waa xaqiiqi idaafina waxaa la odhanayaa wixii aan daatadiisa isaga loo tacaqulin oo loo garanayna shay kale nisbadii loogu garanayo kaasaa waxaa la odhanayaa waa idaafi laakiin xaqiiqi waxa weeye maa yutacaqalu fii nafsihi min gayri tawaqufin calaa curfin aw sharci tusaalihiisuna waxay ahaatay waa sida iskaarkao kale waa wasfi xaqiiqi ah waa wasfi xaqiiqi ah waayo daatadiisa iskaar loo garanaya iyadoo aan marka waxa weeye yani wax kale aanu ku xidhnayn sida sharci iyo curfi iyo wax lamid marka waa sidaa iskaarka oo kale wasfiga xaqiiqigii markuu mufrad yahay markuu murakab yahayna wuxuu noqon karaa waxa weeye waa sida waxa weeye alqatlu alcamd alcudwaan yani waa qatliga camdiga ee cudwaanka ah yani ashyaada noocaas oo kalea wey wuxuu noqon karaa waxa weeye yani wasfigu sharci buu noqon karaa sharci ayuu noqon karaa sida waxa weeye ka tacliili jawaazi rahni lmushaaci bijawaazi baycihi sida marka waxa weeye cilaynta lagu cileeyo shaygii mushaaca ahaa in la rahmo inuu bayciisu bannaan yahay bayciisu inuu bannaan yahayna waa xukum sharci ah marka xukum sharciyabaa cillo noqday xukum sharciya ayaa cillo noqday saas i leeg waxaa kaloo la mid ah yani timaha noolaanshaha ay nool yihiin qofkaa dumara timaheedu inay nool yihiin cilaynta lagu cilaynayo inuu markaa ku xaaraantinimoobo timaha taabashada la taabtaa gabadha ajnebiga ah yani waxa weeye inuu ku xalaal noqdo yani nikaax kuna xaaraantinimoobo talaaq wuxuu ku xaaraantinimoobaa in la taabtaa oo ninka ajnebi ninkaasi uu taabtaa yani ajnebiga ka ahi wuxuu kaga xaaraantinimoobayaa talaaq hadduu qabay oo zawjadiisa ay ahayd waxaanu ugu xalaaloobayaa haddii waxa weye ajnebi ay ka ahaydna taabashada timaha wuu taabanayaa yani waxa weeye wuxuu ugu xalaaloobayaa nikaax wuxuu noqon karaa wasfi curfi ah sida waxa weeye kafaa'ada in markaa waxa weeye lagu cileeyo xasabka markaysa waxaan markaa gudihiisa yani sharafta waayitaankeedana lagu cileeyo danaa'ada liidashada marka waxay noqon kartaa wasfi waxa weeye curfi ah oo curfiga iyo caadada lagu yaqaano waayo danaa'ada iyo sharaftaasi waxa weeye curfiga iyo caadada wax lagu yaqaano weeye wa huwa liluqati walxaqiiqa walsharci walcurfi inama alkhaliiqa wa huwa wasfigaas waxaa lagu cilaynayaa nama alkhaliiqatu khalqigu waxay u nisbeeyeen lilugati bay u nisbeeyeen iyo walxaqiiqati iyo walsharci bay u nisbeeyeen iyo walcurfi caadaday u nisbeeyeen waqad yucallalu in la cileeyaa suurowda shay bima tarakaba wax markaysa waxaan markaa yani murakab ah oo yani ashyaa mutacadida isaga yimi in waa lagu cileeyaa suurowda wamnac markaa manci oo diid licillatin cillo markaa diid bima qad adhaba waxaad ku diidaa markaa wixii tegsiinaya cillada bimacnaa xikmadeedii tegsiinaya wuxuu inoo tilmaamayaa waxa wax lagu cilayn karaa wuxuu noqon karaa murakab oo cilladu shardi ma aha inay mufrado tahay ee siday jamaahiirta ahlucilmigu qabaan waxa weeye awsaaf markaa murakaba oo laysu geeyey waa suurtoobi kartaa in cilla waaxida laga dhigo cilla waaxida in laga dhigaa waxa weeye waa suurtoobi kartaa saasna waxaa qaba jamaahiiru ahlicilmi tusaalaheeduna waxay ahaatay in qisaastii lagu cileeyo alqatlu alcamdu alcudwaanu yacni marka waxa weeye waa dil badrheer ah oo xadgudub ah oo waxa weeye yacni ka dhacaya waalid cid aan ahayn yani limukaafiin uu dilo mid yani markaa kufu ah uu dilo waxaa laga ixtiraasayaa gaalkii hayra waalidin yani marka waxa weeye yani limukaafiin mid mukaafi u ah uu dilo mid mukaafi u ah uu dilo yani hayra waladin iyo hayra waalidin yani nusqooyinku waa iskhilaafsan yihiin marka loo eego yani waxa weeye banaaniga iyo markaysa waxaan markaa shuruuxda markaysa waxaan kitaabka nadmiga marka misa muraadka looga jeedaa waxay tahay mukaafi inuu dilo hayra waladin hayri waladin saasaa markaysaga fiican mid markaa kufu ahoo aan walad ahayn uu dilo
wuxuu dilayaa markaysagaa mukaafi mid kuf u ah kaa kufka u ahe uu dilayna waxa weeye hayri waladin walad ma aha hadduu markaysa waxaan waladku waalidkiisa uu dilo isaga waa loo qisaasayaa ama waxa weeye waalidku hadduu waladkiisa dilo yani isaga markaysa waxaan markaa looma qisaasayo sida raajixa laa yuqaadi lwaalidu liwaladihi markaa sidaas iyadaa weeye lidalika bu xaashiyat lbanaani waxaa markaa u odhanaya wakayra waladin yani markaa waxaway culamo kaleo saas tilmaamaysaa waa jirtaa saas i laeg maraaqi sacuud ilaa maraaqi sacuudna taxqiiqiisa saasuu ku tilmaamaya waalidna inay kalad tahay buu sheegayaa yani ina shanqiiday saasuu sheegaya marka waxa weeye limukaafiin uu dilo mukaafi aasoo hayri waladin walad aan ahayn walad aan ahayn ku dilaya marka waxa weeye majmuuca usaaftaasoo laysu geeyaa cillo waxay u tahay qisaasta qisaasta ayay cillo u tahay saas waa sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan waana sida raajixa bacdi culamada ka mid ah waxay yidhaahdeen in marka cillo murakaba wax lagu cileeya ama suuragal aha waxaana yidhaahdeen waxaa arrinkaa ka dhalanaysa haddii la yidhaahdo cillo murakabaabaa wax lagu cilayn karaa mustaxiil baa ka dhalan kara mustaxiilka ka dhalanayana waxay tahay caddaynta la caddaynaya juz ajsaadii marka cillada murakabadaa ka mida hadduu maqnaado waxay noqonaysaa cilladii inay maqnaato oo ay u maqnaatay juskaas maqnaaday haddaba hadduu jus labaadna markaa uu maqnaado juskan labaadna wuxuu isaguna keensanayaa cilladii inay maqnaato taxsiilu xaasil weeyo markii horeba kii hore a markaa cilladii ku tartay juskan dambe macno uu siyaadiyey markaisagaa ma jiro macno uu siyaadiyey ma jiro marka waxaa ka dhalanaysa oo ka laazimaysa in la yidhaahdo yani inti intifaau ljuzi cilatun licadami alcilliya yacni juz in la waaya cillo wuxuu u yahay cillo cillo inaanu shaygaasi ahayn a marka waxa weeye cillo inaanu ahayn ayuu marka waxa weeye cillo u yahay marka waxa weeye shaygii oo daatadiisa cillo ahaa ayaa waxaa la yidhi qayb isaga ka mid ah cillo waxay tahay oo ay cillo u tahay inaanu shaygaasi cillo ahayn dee waxaa ka imanaya halka noocaasa yacni waxaa ka imanaya yacni markaa dawr baa ka xasili kara ama tanaaqud baa ka iman kara waxaa lagaga jawaabay oo culamada jamaahiirta ay kaga jawaabeen wawjuba min qibali jumhuur biana intifaء اljuزi laysa cilata licadami اlciliya bal huwa min qabiili intifaءi shar cillo uma aha cadamu lciliya cillo uma ahee waxa uu yahay waa nooca markaysagaa shardi in la waayey ciladii baa waxay leedahay shuruud shuruudii baa shardi ka midaa la waayey laakiin ciladii cillo mancinaysaa inay leedahay oo shaygaasi caddaynaysa inaanu cillo ahayn taas loogama jeedo facadamu lciliyati liintifaai shardi wujuudiha cilanimada la waayey waa shardi shuruuddeedii ay ku joogaysay markaa ka mida in la waayey laa liwujuudi cilati cadamiha yani saas yadaa baa laga tilmaamay saas yadaa ayaa markaa looga jeeda maxalligu waxa uu sii odhanayaa intaa markuu tilmaamo ayuu wuxuu odhanaya walow sullima annahu cilatun faxaysu lam yasbiqhu hayruhu haddiiba la qadari lahay oo laga soo qaadi lahaa sidaa u wadataan inuu cillo u yahay cadamulcilliyo waxay leedahay markaysaga waxaa looga jeedaa waa xaalka marka aynay ka hormarin yacni wax kale aynay ka hormarin ay intifaau juzin aakhara juz kale inuu maqnaado waa markaan la waayin markaasu waxa weeye cillo noqonayaa oo cadamulcilliyo u yacni markaasu waxa weeye cillo u noqonaya cadamulcilliyo ee mar walba ma aha kama fii nawaaqid alwujuub wa min altacliili bilmurakabi tacliil wujuubi alqisaasi bilqatli alcamdi alcudwaani limukaafiin hayri waladin wa qaala almusanifu wahuwa kaiiru yani tusaalihiisuna waa taas waynu sheegnay musanifka oo ibnu subki ahina waxa uu yidhi aad bay u badan tahay cilo murakaba in wax lagu cileeyo wamaa araa lilmaanici minhu makhlasan ilaa an yatacallaqa biwasfin minhu wayajcala albaaqi shuruuطan fiihi wayaulu lkhilaafu xiinaidin ila lafdi xaashiyatu lbanaani juska labaad laba boqol iyo shan iyo soddon waxaa marka uu yidhi ma garanayo yacni cidda markaa mancinaysa cillada murakaba ah wax markaa si ay uga baxdo oo meesha uga fakato si ay uga bixi karto ishkaalkaa lagu soo arooriyey yacni ma jiri karto oo qatliga camdi cudwaanka iyo ashyaada noocaas oo kale ah ee mooyaane in wasfi awsaafta ka mida inuu qabsado uu yidhahdo waa cillo inta kalena uu yidhahdo cillada kama mid ahee shuruud bay u tahay a oo waxa weeye la yidhaahdo yacni waxa weeye qatliga ayaa cillo ah laakiin qatliga cilladaaba wuxuu leeyahay shuruud shuruuddiisa waxaa ka mida inuu camdi yahay waxaa ka mida inuu cudwaan yahay waxaa ka mida mukaafi inuu dilo waxaa ka mida mukaafiaasi inaanu walad ahayn isagoo sidaa yidhahda mooye si kale uu kaga bixi karaa ma jiro sidaa hadduu yidhahdana khilaafku wuxuu iska noqonayaa lafdigu noqonayaa khilaaf markaa yani macnawiya noqon maayo a cillada murakabiya cillo ma aha waxay iska noqonaysaa waxa weeye qaarna cilay ku wada magacaabayaan qaarkoodna bacdina shuruud bay ku magacaabayaan yani juz ka midana waxay ku magacaabayaan cillo marka khilaafku wuxuu iska noqonaya khilaaf lafdi ah ayuu iska noqonaya masalada dambe wuxuu inoo tilmaamay cillada markaysaga waxaad ku mancidaa wixii markaa cillada xikmadeeda tegsiya cilladii xikmay leedahoo ku fadhida xikmada ay ku fadhido wixii tegsiiye baabi'iya waxaad ka qaadataa markaysaga cilladii markaa meesha inay ka baxayso tusaalihiisu waxay ahaatay yacni daynkii haddii la yidhaahdo zakadu inay kugu waajibto ayuu mancinayaa marka la yidhaahdo waxaa la odhanayaa xikmada yacni waxa weeye keensanaya zakada markaysa waxaan markaa sababtay ku waajibtay ee wujuubkeeda keensaday waxa weeye inuu qofkii qanigaa ee waxaysta ee ladnaa dadka fuqarada a muwaasaad inuu u sameeyo la nafqaybsado qofkii hadduu markaa madiyuun yahay oo madiin uu yahay oo marka waxa weeye uu dayn markaa ka buuxana fadliba ma haysto siyaadaba ma haysto uu dadka kula kula kula nafqaybsado a marka sidaas aawadeed xikmadii waa tegsiiyey xikmadii looga jeeday markaysagaa zakada waajibinteeda oo ahayd markaysagaa waxyaalaha siyaadada ama maalkan badanee dheeraadka ah inuu fuqarada kula nafqaybsado tii marka waxa weeye xikmadaa meesha waa ka saaray daynkaas oo dayn xoolihii istiqraaqaya markay jiraan ama waxa weeye nisaab ka yaraynaya dayn nisaab ka yaraynaya markay jiro yacni sidaas iyadaa bay markaa noqonaysa marka waxaa la odhanayaa yacni waxa weeye cillo noqon maayo markaysagaa ninkani wuxuu mulkiyaa xoolo nisaaba ayuu markaa mulkiyaa marka sidaas aawadeed xikmadii waa tegsiiyey xikmadii looga jeeday markaysagaa zakada waajibinteeda oo ahayd markaysagaa waxyaalaha siyaadada ama maalkan badanee dheeraadka ah inuu fuqarada kula nafqaybsado tii marka waxa weeye xikmadaa meesha waa ka saaray daynkaas oo dayn xoolihii istiqraaqaya markay jiraan ama waxa weeye nisaab ka yaraynaya dayn nisaab ka yaraynaya markay jiro yacni sidaas iyadaa bay markaa noqonaysa marka waxaa la odhanayaa yacni waxa weeye cillo noqon maayo markaysagaa ninkani wuxuu mulkiyaa xoolo nisaaba ayuu markaa mulkiyaa cillo waxayna u noqonay markaysagaa waxa yaallaa maanic xikmadii markaysagaa looga jeeday xukumka meesha ka saaray a marka sidaas aawadeed cilladaa waa la mancinayaayo waxaa la odhanayaa yacni markaa cillo yacni xukumkii lagu cillaynaya maaha waxay ku dhisantahy ra'yiga odhanaya daynku waa maanic min wujuubi zakaa waqad yucallalu in la cileeyo ayaa laga yaala laga yaabaa yacni markaa xukum bimaa tarakaba wax markaa murakab noqday oo ashyaa mutacadida laysaga keenay in lagu cileeyaa surowda wamnac manci licillatin ay cillatan cillo manci bimaa ay biladii kii ku manci qad adhaba tegsiiyey ay xikmatahaa xikmadeeda tegsiiyey waalkhulfu khilaafi tacliili markaa cillaynta la ysku khilaafo biladii kii lagu cileeyo cudima markaa la waaye macduumka ahaa limaa culima markaysagaa laguna cileeyo cillo looga dhigo kaa macduumka ah ee limaa culima wax la ogaaday hubuutiyan inuu sugan yahay oo wujuud yahay lagu ogaaday ka nisbiyin sida markaysaga waxaa nisbi oo kale weeyaan waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa cillada iyo xukumka marka la sheegayo waxay noqon karaan cillada iyo xukumku labaduba wujuudi bay noqon karaan labaduba cadami bay noqon karaan cilladaa waxay noqon kartaa wujuudi xukumkaa wuxuu noqon karaa cadami sidaa cagsigeedoo cilladaa cadamiye noqon karta xukumkaa wujuudi noqon kara afartaas suuragal afartaas suurabaa ka suuragal ah saddex suuro waa la ysku waafaqsan yahay in wax lagu cillayn karo oo haddii cillada iyo xukumku labaduba wujuudi yihiinoo wax joogaya ay yihiin waa sidaa markaa khamriga xurmadiisa khamrigu waa wax wujuudiya wax cadamiya ma aha waa wax jooga waxaa lagu cileeyey iskaar oo wax sakhraaminah iskaarkuna waa wax wujuudiya wax cadamiya ma aha caradba ha ahaadee laakiin waa wax markaa waxa weeye wujuudi ah taa waa laisla ogooyey in wax lagu cileyn karo shay cadamiya shay cadamiya in lagu cileeyaana waa bannaanta sida in la yidhaahdo yacni cadamu nufuudi tasarufi bicadami lbuluuqi tasarufku inaanu markaa waxa weeye fulaynin waxa markaa u cillo ah yacni bicadami lbuluuqi buluuq in la waaye tasaruf in la waayo buluuq in la waayaa keensatay idan waxa weeye laba shay oo labaduba macduum yihiin baa midna cillo yahay midna xukum yahay taana waa la isla ogolyahay mid saddexaad cilladu inay noqoto wujuudi xukunkuna uu noqdo cadami taasna waa la isla ogoliyo iyaduna yani markaa kuma sugna khilaaf kuma sugna tusaalihiisu waxay ahaatay waa in la yidhaahdo yani cadamu qabuuli shahaadati bilfisqi waxaa cillo u ah markaa shahaadada in la aqbali waayo waxaa cillo u ah fisqi inuu joogo marka fisqigii oo cillo ahi waxa weeye waa wafi wujuudi ah wafi wujuudi saddexdaa suuro maadaama la ysla ogol yahay suurada afraad oo laysu khilaafsan yahay uu beydka ku sheegay shaarixuna mas'alada waa bayaaminaya
noocaas waxa weeye waa tacliil wujuudiyi bilcadamiyi in wax wujuudi ah oo joogitaan loo nisbeeyey wax cadami ah oo waayitaan loo nisbeeyey wax la waayey loo nisbeeyey in cillo looga dhigo oo wasfi cadami ah cillo laga dhigo tusaalihiisuna waxay tahay in la yidhaahdo darabtu alcabda licadami imtihaalih addoonka waxaan u garaacay amar qaadasho la-aantiisa ayaan u garaacay marka amar qaadasho la-aantu waa cadami cilaana laga dhigay qolyaha markaa diidayaa waxay ku cilaynayaan oo ku sababaynayaan waxay yidhaahdeen cillada waxaa looga jeedaa in xukunka lagu garto marka shayga wujuudiga ah waxaaba ka qarsooni badan cadamiga marka maadaama uu ka qarsooni badan yahay sidee wax loogu cilayn karaa aarkuse waa banaynayaan
waa bannaan tahay ayay markaa leeyihiin aksarkii oo culamada badankoodu ay ku sugan yihiin khilaafka mas'aladaa ku jiraana waa iska khulfi lafdi ah khilaafku inuu lafdi yahay waxaa ku tusinaysa suuradii hadda uu inoo sheegay soo may ahayn darabtu alcabda licadami imtihaalihi hadda bal ereyga cadamu imtihaalihi iga yaro bedeloo lafdi kale iigu bedel darabtu alcabda addoonka waxaan garaacay oo aan u garaacay yacni licisyaanihi cadamulimtihaalku sow cisyaanu noqon maayo licisyaanihi cisyaankiisaan u garaacay cisyaanka uu la yimid waa laysku waafaqsan yahin wax lagu cillayn karo wujuudi buu noqday bay leeyihin xataa qoladii diidanay markaa waa ogoshahay lafdiguunbaa lafdi kale oo markaysagaa la macnaa baa lagu bedelay hase ahaatee wujuud u dhacaya way ogolaadeenoo iyagina waa waafaqeen markaa khilaafka ku sugan wuxuu noqonayaa khilaaf lafdi ah buu noqonaya yani markaa khilaaf lafdi ah ayuu markaa noqonaya masalan waxa uu yidhi yacni ninkii mancinayey in la yidhaahda suuragal ma aha yacni markaa qataltu lkaafira gaalka waxaan u dilay licadami islaamihi islaamnimo la'aantiisaan u dilay in islaamnimo laga waayo waxay leeyihiin markaa ma banaana bay leeyihin qolada mancinaysa haddaba la arag erayga licadami islaamihi iga yaro bedeloo mid la macnaa iigu bedel waxaad tihi markaysagaa qataltu lkaafira gaalka waxaan u dilay likufrihi gaalnimadiisaan u dilay yacni kufrigi iyo cadamu islaamku waa isku mid waxay leeyihiin taas biitifaaqin waa bannaantahay bay leeyihin oo waxa weeye markaa mar haddii waxa weeye ay noqotay likufrihi shay wujuudiya oo jiraa wax lagu cileeyey mar haddii shay wujuudiya wax lagu cileeyeyna wuxuu noqonayaa markaysagaa mid saa'iqa bay markaysagaa yidhahdeen marka khilaafka mas'alada ku sugani waa mid lafdi ah waa midda kale ee uu shiiku ku tilmaamayo culammada markaysa waxaan markaa waxay ku jawaabeen oo ay yidhaahdeen yacni masalan samaynta wax la samayn waayo qudheeda yaa idinku yidhi waa cadami lafteeda hadduu qofku u qastiyo inaanu wax samaynin lafteedu waa wujuudi oo inagii hore u soo aragnay inuu markaa kafku ficil inuu yahay walkafku ficlun fii saxiixi lmadhabi hore wa inagu soo maray marka cadamulimtisaalka laftiisu wuxuu noqonayaa markaysa waxaa markaa wujuudi buu ictibaar u noqonaya markaa sheikha shanqiidi waxa uu yidhi wataxqiiqu jawaazu tacliili lwujuudiyi bilcadami taxqiiqu waxa weeyaan shayga wujuudiga in cadam lagu cilayn karo id laa maanica min kawni amrin min kawni min kawni cadami amrin cilatan liwujuudi liwujuudi amrin aakhara wax diidayaa ma jiro ahaanshaha markaysagaa arrin in la waayaa uu noqonayo cillo inuu noqonayo u noqonayo shay kale markaysaga waxaa markaa jiritaankiisa wax diidayaa ma jiro oo manciga la mancinayo daliil ma lahaa mar haddaanu daliil lahayn waa markaysagaa jawaaso waa bannaan tahay amaa waxay xujaysteen buu sheikhu yidhi maaniciintu kuwa diidaya oo ay yidhahdeen cadamigu waa ka khafinimo badan yahay wama اxtaja bihi اlmaanicuuna min ana alcadamiya akfaa wa sharط اlcilati aلظuhuuru kama taqadama laa daliila fiihi liana alcadamiya yakunu ظaahiran ظuhuuran laa khafaa macahu yacni daliil kuma sugna waayo waxa weye cadamigu wuxuu noqon karaa mid daahira buu noqon karaa sidaas aawadeed waxaa ku tusinaysa inuu markaysa waxaan markaa aanu wada khafi ahayn ijmaaca la isku waafaqsan yahay shay cadabiya shay cadabiya in lagu cillayn karo waafiqitaanka taa la isku waafaqsan yahay ayaa waxa weeye u daliila ويدل على ذلك الإجماع على تعليل العدمي بالعدمي فلو كان العدمي غير ظاهر لما جاز التعليل به أصلا إن سنبا وحلوغ علا ما بناناتين هدو عدمي أنو ظهور لهين وموقانين خفي إسكي هاي مركز ترى كنسبيا هذا الكون مؤلف كويلو وحوغا جيدا نسبة يعني مركز شيء صفة إضافة أبا لوغا جيدا يعني صفة إضافة أنا وينبي صوت الماني هذا حقيقة مركز نشيغا ينيو يعني هي صفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر آخر أمر أمر لآخر ينافيه منافاة تامة يعني وحوي صفة إضافة وحل إلادا وصفة عن حقيقة إذا لقرنا الشيء كلا يضو الله إضافة يلغو درم ويانه يعني مركا عن لقرنا إنن إيضا مركا يسوحا مركا لفهان تيدا تاسا وحل إلادا يعني صفة مركا يسوحا إضافة وصفة أبوضة إيا بروضة يعني هبلين آبي هاي waxa markaysagaa lagu gartay nisbada marka loo eego markaysagaa inanka uu dhalay yacni marka nisbadaas yacni marka loo eegunbaa ubuwada la gartay daatadeeda ubuwo lama garanayo a waxa lagu gartay nisbadaa lagu gartay marka waa sifa idaafiya bunuwaduna waa la mid yacni ibnu marka ibni inuu yahay oo markaysa waxaan waxaa lagu gartay yacni marka inuu hebel inan uu yahay wahaakada waxa uu yidhi sheikhu walkhulfu khilaafi tacliili cillaynta la ysku khilaafaa biladii kii wax lagu cileeyo kii lagu cileeyo yani oo cillo laga dhigo cudima la waaye macduumka ahaa cillo isaga laga dhigo kii macduumka ahaa limaa kiina cillo looga dhigo culima la ogaaday hubuutiyan inuu shay markaa wujuudiya inuu yahay lagu ogaaday in cillo looga dhigaa khilaaf yani ayaa ku sugan fi tacliili baa markaysa waxaa khabarkii ah walkhulfu khilaaf fi tacliili cillayntuu ku sugan yahay biladii kii wax lagu cileeye cudima macduumka ahaa wax lagu cileeye ayuu ku sugan yahay khilaafkaas limaa kiina cillo looga dhigo culima lagu ogaaday hubuutiyan inuu yahay shay wujuudiya oo jira oo cadami aanu ahayn ka nisfiyin weeyaan لم تلف في المعللات علا خالية من حكمة في الجملة لم تلف يعني لقم أغان في المعللات مركز وحيالها العليي يعني العليو أمام يعني مركا لقما مركا أغا علة علو علة سو خالية كمرا من حكمة حكمة كمرا في الجملة ضدبها وربما يعوزنا وحلق يابا إنو إن السيغو اطلاع طالع شاين مركا حكمة طالع عنا لكنه ليس به امتناع وايتان ومسقنا oo xikmada mid la waayaya m ma ahee kollayba xikmo waa ku jirtaa aynu garanno ama yaynaan garanay halkana sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya axkaamta sharciga la cilaynayo in waxa weeye ilaaba ilaa cilladu inay xikmo leedahay yacni xikmo inay leedahay waa daruuri cilladaasi ha ato cilla mutacadiya ama ha ato cilla qaasira cala ra'yi marka lagu dhiso cillada qaasirada in wax lagu cilayn karo marka lagu dhiso laakiin waxaa dhici karta xikmadaa inaynu marna daalacan karno marna waxaa dhici karta inaynaan daalacan mid walba waa dhici karta haddaynu xataa garan weyno xikmadu waa ku jirtaa oo afcaasha ilaahay waxa weeye bixikma ayay ku dhacaan ahlu sunnuhuna markaysaga waa tilmaameen yacni xikmo in ilaahay lagu sifaynayo nusuustana waa laga qaadanaya nusuustana waa laga qaadanaya marka waxa weeye xikma ayaa ku jirta halkuu yidhi fi lmucallalaati waxyaalaha la cileeyo tacabudiyaadkii in la saarayo waxyaalihii aan macquululmacnaha ahayn ee tacabudiyaadka iskaha tacabudi waxaa layahay wixii macquululmacna aan ahayn inagu macnaha sidaa loo yidhi iyo xikmada loo yidhi aynaan fahmaynin taasaa markaa la yidhahdaa markaa yani markaa la yidhahdaa tacabudi marka mucallalaadku waa ashyaada la cilaynayo weeye cillada markaa loo sheegayo marka ashyaada cillada loo sheegayo markuu yidhi qaydkaas waxaad ka fahmaysaa ashyaada tacabudiyaadka iyagu inaynay xikmo inay ka madhnaan karaan laakiin sawaabku waxa weeyaan sida markaa shanqiidiba uu yidhi qultu waظaahiru cindii ana tacabudiyaati أيضا لا, لا تخلو من حكم من حكم تحصل بالامتثال زائدة على ما ذكر من تحصيل الثواب ودرء مفسدة العقاب يعني وحوي أشياء مركا تعبديات كلفتو حكمة كما مرنا حكمة وكجرتا مركا يسقى تعبديات كلفتو صلاة أنا كم إذا قولي حكم باقصغا حكم قصغا وحكم إذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء يعني حمانت إن الربي سيء وحلم لم تلفل لقم أهل أما لم تلفل لقم أغان يعني markaa cilatun fi lmucallalaati waxyaalaha la cileeyo gudaheeda laguma ogaan cilatun cillo oo khaaliyatun ka madrhan min xikmatin xikmo ka madrhan fi ljumlati duuduub ahaan wa rubamaa yucwiizunaa inuu ina seego ayaa laga yaabaa itilaacu taalacasha aynu taalacannaa inuu ina seego aynaan markaa aynaan haleelin baa suurtoobi karta laakinahu laysa bihi imtinaacu laakin waayitaan uma sugnaa ee kollayba xikmadu waa ku sugantah aynu garanno ama aynu garan weyne wa fii hubuuti alxukmi cinda alintifa lidanni wannafyi khilaafun curifa wa khilaafun khilaafba khilaafkaasoo curifa la gartay fii hubuuti lxukmi buu ku sugnaaday xukm sugnaanshihiis iyo wanafyi ay wanafyilxukmi xukm markaa waayitaankiis cinda alintifaa'i marka la waayo yani markaa xikmada la waayo lidanni malaynta la malaynayo oo madinatulxukmo meeshu ay madinatulxikmo ay tahay oo xikmadii meeshu loo filaan ay u tahay oo loo malaynayo inay ku sugnaan karto yacni suwarka bedelkooda sidaas iyada ah ayaa waxa weeye iyaday taasi jirto ayaa khilaaf ku sugan yahay xukumkii miyaa la waayayaa suuradaa laga waayey yacni xikmadii mise lagama waayayo wuxuu ka warramayaa mas'alada uu ku sheegayaa xukun baa la sharciyey xukunku cilluu leeyahay cilladuna xikmuu leeyahay xikmadii haddii lagaba wada waayo shayga xaalka noocaasi markaa iyadu ishkaal ma lahayno waa ti markaysa waxaad markaa wamnac licillatin bima qad adhaba waa kii kusoo yidhi bal waxaad ka warrantaa cilladii baa suuro suwarka ka mida laga waayo waxaa la qadcinayaa suuradaa inay ka maqan tahay suuradaa inay ka maqan tahay xikmadii iyada oo markaa la ogsoon yahay ayaa haddana waxa weeye ka guud ahaan suuro mucayana weeyaan ee jumle ahaan marka laga eego madinatulxukmi markaa sidii madinatulxikma sidii bay u tahay madinatulxikmo ahaanshaha ay tahay ayaa culamo badan marka ay leeyihiin maya xukumku waa ku sugnaanaya oo xukumkii ma suulayo suurada noocaase tusaalihiis waxa weeye ninbaa waxaa markaa uu degan yahay yacni markaa beled buu degan yahay beledkii waa masaafo badan baa buu jira yacni markaa diyaarad buu raacay masaafo badan buu jaray yacni waxaanu ku jaray wakti aada u yar ayuu ku jaray masaafadana markaysaga masaafatulqasri waa ka badanta yacni waxa weeye ninka noocaas ah masaafadaa yare uu sii socdo mashaqa inaynay markaa joogin waa u marka waa waa la garanaya mashaqo muctabaroo weyni markaysagaa ninkaa kuma sugnaa yacni wuxuu ku gaadhayaa markaysaga waxaan wakti yar buu ku gaadhaya intaana waa iska fadhiyaaba markay caynkaas iyada a tahay xaaladda caynkaa uu ku sugan yahay ee mashaqo hadda uu ku dhex jira aynay jirin ilaa qasriga waxaa loo sharciyeeyaa rafculmashaqo oo xikmadii looga jeeday ahaydee salaaddii ma qasrinaya mise ma qasrinaya waxaa la odhanayaa mar haddii aan mashaqaba jirin markaysaga waxba qasrin maysa khilaaf baa ku sugan oo bacdi culamada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya ma qasrinayo oo mar haddii suuradaa mucayankaa xikmadii laga waayey xukunkiina waa in la waaya oo laga waayaa suuradaas laakiin sida markaysagaa in fara badanoo culamada ka mid ah ay qabaan waxa weeye maadaama madino ay markaa u tahay waxyaalaha madinada lagu cileeyiyo ashyaada kale waa kala duwan tahay oo waxa weeye laa yakhlufu alxukmu bitakhalufi xikmatihi yani marka waxa weeye almucallalu bilmadani waxyaalaha madinooyinka lagu tacliiliyo laa yatakhalafu alxukmu bitakhalufi xikmatihi qaacido culamada qaarkood ay sheegaan baa jiro qaacidadaasoo odhanaysa ashyaada kala qaadoo wixii markaysa waxaan markaa madino lagu cileeyo iyo wixii markaysaga cillada lafteeda lagu cileeyo ii kala saar wixii madino lagu cileeyo iyo wixii xikmada lafteeda lagu cileeyaa waa kala duwan tahay wixii markaa madino lagu cileeyo xukumku uma dib dhacayo xikmadiisii oo markaysagaa la waayo suuro mucayana laga waayo almucallalu bilmadani laa yatakhalafu xukmuhu bitakhalufi xikmatihi marka sidaas aawadeed yani marka xukumkii waa suna sugnaanaya iyada oo ciladii suurada iyada oo xikmadii suurada mucayankaa ka maqan tahay cilladii waa safarka laftiisa oo masaafaة اlqasriga wa khilaafun khilaaf khilaafkaasoo curifa la garta fii hubuuti اlxukmi xukum sugnaanshihiibuu ku sugnaaday wanafyi hubuutkay ku cadfan tahay ee xukum waayitaankiibuu ku sugnaaday miyaa la waayayaa mise wuu joogaya cindala intifaa'i marka la waayo yacni markaa xikmadii lidanni malaynta la malaynayo darteed ayuu markaa khilaafkaasi ugu sugnaaday وعللوا بما khلت من تعdية ليعلم امتiناaعه والتقوية وعllلوا waa cileeyeen culamadii بima khلت yaعni marka ay bilatii tii khalad ka madhnaatay min tacdiyatin gudub ka madhnaatay ay markaa farac kale u gudubtay wax waa lagu cileeyey qaasirada ahayd liyuclama si loo ogaadaa loogu cileeyey imtinaacuhu xukumka in laga qiyaastaa inuu mumtanic yahay iyo wataqwiyati iyo markaa quweyn markaa yan iyo wataqwiyatu iyo markaa si loo ogaado yacni xoojinta markaa uu xoojinayo naskii ku soo arooray ama adiladii ku soo arooray wuxuu halkan inoo tilmaamayaa cillo qaasiraa wax ma lagu cillayn karaa oo shay qaasir oo mas'ale keliya ku kooban oo in wax laga qiyaastaaba aynay suuroobi karin cillo ma loo sheegi karaayo masaalibtii ma lagu sugi karaa bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya waxba laguma cillayn karo waxaan loogu cillayn karin cillada faa'iidadii looga jeeday waxay ahayd in wax laga qiyaasto mar hadday qaasiro taho in wax laga qiyaastaaba aynay suuroobin waa in markaa la yidhaha waxba laguma cillayn karo oo cillo qaasire cillo maaha eiga tu culammada markaysagaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waa bannaan tahay oo in fara badan oo culammada ka mid ah oo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada ka mid a siduu sheikhu u tiirinayo waxay leeyihiin way bannaan tahay cilladii qaasirada ahayd in wax lagu cileeya inay faa'iido laadahayna maahae fawaa'id waa leedahay fawaa'idka ay leedahay waxaa ka mid ah inuu qiyaasku mumtanic yahay baa laga qaadanaya oo markaad aragto cilladu inay qaasiro tahay waxaad garanaysaa in wax laga qiyaastaa inayn suuroobin waa faa'iido imtinaaculqiyaas baa laga qaadanaya mid labaad waa laga garanayaayo taqwiya ayaa laga qaadanaya mid saddexaad qaarkood waa taqwiyadana waxay uga jeedaan xukumkii markaysagaa naskii iyo daliilkii uu ku soo arooray wuxuu uga dhigan yahay waa sii ayidaysaayo wuxuunbay kusii taraysaa a naskaasi markaa ha ahaado ku soo arooray mid danniya ama mid qaciya kuu doona ha ahaado tuu doonaba ha ahaadee wuu sii quwayn karaa oo waxa weeye walxukmu haabitun biha fatabicii waa kii hore inoo soo sheegay xukumku cilladuu ku sugan yahay marka maadaama uu ku sugan yahay wuu sii quweynayaa naski nas kale oo kale ayuu ka dhigan yahay tacliilka marka cillada qaasirada wax lagu cilaynayaa waxay ka dhigan tahay kaanahu inuu nas kalena ku soo arooray oo laba daliil meesha iskaga daba tage marka nasku hadduu daahir yahayna waxa uu ka suulinayaa ta'wiilkii uu aqbalayuu meesha ka saarayaayoo wuxuu ka dhigayaa midaan ta'wiil wax la yidhahda aqbalay ayaa cillada qaasirada ka dhigaysa hadduu nasku qaci yahayna waa isquweynayaa marka lagu dhisto qowlka markaysagaa sawaabka ee xaqa ah oo markaysaga waxa masaa-isha yaqiinigii inay kala xoog badanto oo tafaawud ku sugan yahay yacni iyadoo khilaafsan sida markaysagaa bacdi ku tageen mutakalimiinta ka midu ay yidhahdeen masaa-isha cilmiga oo yaqiiniga ay tafaawud kuma sugna ee waa iswada la-eg yihiin qowlkaasi waa qowl daciif ah kitaabka awalkiisana waa kusoo aragnay shay kaloo saddexaad bay culamada qaar ku dareen oo waxay yidhaahdeen xukumka qofku markuu imtisaal ula yimaado oo daliilka ku soo arooray iyo markaysagaa cillada markaa sugtay yacni isagoo milicsanaya labadaba markaysagaa imtisaalka u sameeyo inuu ka ajar bartaa suuroobi karto a oo waxa weeye qofkii naska keliya markaa u sameeyey imtisaalka ula yimi inuu ka ajar bato ayaa dhici karta calaa kulli xaal tan noocaasi takallufyeedu weeyaan allahu aclam inuu ka ajar badanaya wacallalu waa ku cileeyeen markaa xukumkii bima khalat markaysaga waxaan markaa tii ka madhnaatay min tacdiyatin gudub ka madhnaatay qaasirada ahayd bay ku cileeyeen liyuclama si loo ogaado imtinaacuhu qiyaasku inuu mumtanic yaho aanu suuroobayn iyo wataqwiya iyo markaa xoojin la xoojinayo minhaa maxalu lxukmi aw juz-un wazid wasfan idaa kullu luzuumiyan yari minhaa ciladii qaasiraday ka mid ahaatay maxalulxukmi xukumka maxalkiisa aw juz-un ama juz-u maxalilxukmi baa ka mid ahaaday wazid waxaad kordhisaa wasfan wasfi kordhi idaa kullun luzuumiyan yarid ay idaa yaridu kullun luzuumiyan yarid hadduu soo arooro markaysaga waxaan markaa mid kasta oo markaa yacni juska ka mid a ama markaa yacni wasfiga ka midii xaal uu yahay luzuumiyan luzuum markaa mid loo nisbeeyey yacni markaa yaridu usoo aoo usoo arooro xaalkaasna markaysaga waxaan markaa waxay tahay yacni mid yacni markaa cilladu ay qaasiro noqonayso wuxuu inoo tilmaamayaa cillada qaasiradaa saddex shay baa ka mid ahaaday saddexa shay waa maxay shayga maxalkiisa in lagu cileeyo oo daatadiisi cillo laga dhigo sida inaad tidhaahdo waxa weeye ribada dahabka waxaa loo manciyey in markaa laysku iibiyo ilaa mislan bimisli yadan biyad waxaa loo manciyey lidahabiyati dahabnimo marka lidahabiyati waa maxallulxukmigii maxalkii ribada la xaaraantilmeeyey waa dahabka gudihiisa markaasaa tii lidahabiyati oo dahabnimo ah ayaa markaa loo xaaraantilmeyey ribadaas marka waxay noqonaysaa maxalkii xukumka laftiisa ayaa wax lagu cileeyey waana qaasiro ila meel kale dahabiye lagama heli kara shay kale dahabiye ma noqon karo ciladii dahabiye ahayd kuma sugnaan karo ama juz-u maxalil xukmi baa lagu cileeyey sida in la yidhaahdo waxa markaa sabiilooyinka ka soo baxaya yani waxa weeye waysada waxaa burinaya yani waxa weeye alkhaariju min asabiilayni wixii labada jido labada wad la wado ka soo baxa yani halka saxarada iyo halka markaa laga kaajo wixii ka soo baxa ayaa waxa weeye waysada burinaya marka waxa weeye bixitaanka uu ka soo baxayaa waxa ay tahay yani maxalka uu ka soo baxaya maxalka uu ka soo baxaya waa cillo qaasir ah oo shaygan markaa soo baxaya waa daatun mutasifatun bilkhuruuji min haadayni ilmakaanayn labadaa meelood shay ka soo baxaya weeye marka maxalkii marka waxa weeye waxaan leeyahay juskii xukunka maxalkan hadda markaysaga uu ka soo baxaya waa jus cilladii ka mid maxalkan uu hadda ka soo baxaya oo cilladii lagama dhigin oo keliya sidii dahabnimo looga dhigay shaygii maxalkii oo keliya ee waxa markaa raaca maxalkii waxa raaca wax kale ayaa raaca maxalkii shay kale ayaa la socda oo waxaa la socda markaysagaa shaygan ka soo baxaya marka waxa weeye maxalka ay ka soo baxayso calaa kulli xaal waxay noqonaysaa mid yani yani iyo juz juzul cilla ayay noqonaysaa yani juzul yani juzul maxalli ayay noqonaysaa juz-u maxallilxukmi ayay markaa noqonaysaa laakin juz-a maxallilxukmigaasi waa inuu yahay mid ku khaasa waa inuu yahay mid ku khaasa waa inuu yahay taasina waxa weeye waa sidaas markaa weeya marka in wax lagu cileeyahay saasay u suurowdaan yani wafi qaasira lafteeda wax waa lagu cilayn karaa wasfi qaasira lafteeda waa lagu cilayn karaa marka calaa kulli xaal yani marka ashyaadaas ayaa ka mid a mid kastaba markaysa waxaan oo wasfiga iyo juska ka mid a waa hadduu markaa yahay luzuumi hadduu yahay oo haddaanu luzuumi ahayn oo maxalka aanu ku gaar ahayne meelo kale laga heli karo qaasiradii noqon maayo mutacadiyo noqonaya mutacadiyo ayuu markaa noqonaya waxa uu ihi minhaa cillada qaasiraday ka mid ahaatay maxallulxukmi xukumka maxalkiisa aw juzun ama juz-u maxallilxukmi baa ka mid ahaaday wasid waxaad kordhisaa wasfan wasfi ku dar buu yidhi idaa kullun luzuumiyan ay idaa yaridu kullun mid kasta hadduu soo arooro luzuumiyan xaalu markaysaga waxaan markaa luzuumi uu yahay yani juska iyo iyo wasfiga mid kastaa mid luzuum loo nisbeeyo maxalkaa uu laazimayo meel kale aan laga helayn hadduu sidaas ku soo arooro yaridu soo arooro wajaaza bilmushtaqi duuna laqabi wain yakun min sifatin faqad ubi wajaaza waa banaanaaday ay huwa tacliilkii bilmushtaqi mushtaqin wax lagu cileeyaa marka waa bannaan tahay wasfi mushtaq ah duuna laqabi laqab in wax lagu cileeyaa ma banaana wain yakun min sifatin hadduu markaa sifaha xaggiis ka ahaadayna faqad ubi markaysaga waa la diiday tacliilka wax lagu cilaynayo wuxuu halkana inoo tilmaamayaa wasfigii mushtaqa ahaa in wax lagu cileeyaa waa suuroobi kartaa oo ahlucilmiguna markaysaga waa ogol yihiin in wasfiga mushtaqa wax lagu cilaynayo yani markaa waa ogol yihiin waa sida markaysagaa saariqa in sariqa lagu cilan lagu cileeyo oo zaaniga zina lagu cileeyo waxay tahay wasfigii mushtaqa ahaa waana markaysaga waxaan mid la isla ogol yahay cillada wax lagu cilaynayo laakiin laqab in wax lagu cileeyo oo ismigii markaysagaa jaamidka ahaa ama calamkii wax lagu cileeyo ama ismu jamcigii lagu cileeyaa markaa ma suuragal aha ashyaada noocaasa waxba laguma cilayn karo oo cillo lagama dhigi karo ee wuxuu iska noqonayaa markaysagaa yani mafhuumulaqabkii oo kale waa kii markaa iska noqonayay haddii markaa ay wax lagu cileeyo saasoo kale ayuu noqonayaa marka sidaas aawadeed yani laqab waxba laguma cilayn karo laqab waxba markaa laguma cilayn karo wain yakun min sifatin faqad ubi yani wuxuu tilmaamayaa laqabkii haddii markaysaga waxaan markaa aan looga jeedin yani hadduu markaa sifa xaggiiska wain yakun min sifatin yani laqabkaasi haba ka ahaado markaysagaa sifa xaggiisa markaysagaa waxaa la diiday tacliilka wax lagu cilaynayo waa la diiday yani laqabkaasi walow markaa sifa xaggii haba ka yimaadee yani in wax lagu cileeyo yani markaa waa la diiday tusaalihiisu waxay markaa noqotay يعني مثلا waa marka يعني لqب baa markaa yimi لqبka markaysa waxaan markaa yimi يعني صفة laga soo اشتiقاaqay وin yakun min صفati ay وin kana الوصف مشhتقا min min صفaة faqad ubi ay muنica التacليل بها ومurاadه بصفaة almsdر الqائم بالذات min غayri اkhتiyاariha wuxuu uga jeedaa masألة aynu kusoo maray markaysaga kitaabka xaggiisa hore oo ah وin yakun mطrda muxuu ahaa faqad cuhid wain yakun limubhamin faqad cuhid muطaridan wagayruhu laa yataridu mas'aladii uu halkaas inoogu soo tilmaami jiray ayuu halkanna markaysaga xoona ku tilmaamaya waxaa halkaa lagu kala saari jiray haddii daatadii yacni markaa lagu sifeeyo wasfi wasfi haddii lagu sifeeyo yacni marka waxa weeye aan markaa meel keliya ku gaar ahayn ee cid kasta oo ficilkaasi ka dhaco magac looga samayn karo inuu mutarid yahay oo markaysagaa cid kasta lagu magacaabi karo bimacnaa darbiga oo kale waxaa lagu magacaabayaa kullu man waqaca minhu darbu cid kastaoo garac ka dhaco taas in wax lagu cilayn karo waa la isla ogolyahay taas in wax lagu cilayn karo waa la isla ogolyahay laakiin haddii waxa weeye marka ay noqoto alqaaruuratu oo kale ay noqoto yacni quraarad yacni quraarad markaysaga waxay iska tahay waxa weeye wasfi markaysagaa iska weeyey yacni magac baa laga dhigay waxay iska noqotay markaa magac mid u ah laakiin asalkii sifaa laga soo qaatay oo min alqaraar oo biyuhu inay ku sugnaanayaan quraaradda marka lagu dhex jubo halkaasaa laga soo qaatay halkaas ayaa laga soo qaatay waa tii markaysagaa yacni qolyaha luqada badankoodu ay yidhahdeen lama qiyaasan karo oo lama odhan karo wax kasta oo biyo ku sugnaadaan berkedna ha noqdaane qaaruurad baa la odhanaya la odhan kari maayo bay yidhahdeen sidaasaa la odhan karaya lama odhan karaya bay yidhahdeen lama odhan karayo ayay yidhahdeen marka mas'aladii halkaas aynu ku soo aragnay ayaa halkana ku tacalluqda markaa sifooyinka qofka ikhtiyaarkiisa aan ku dhacayn sida bayaadka iyo markaysagaa sawaadka iyo wixii la mida ashyaada noocaasa in wax lagu cileeyaa markaysagaa ma suurowduu tilmaamaya ومراaده بصفة المسdر القائم بالذات من غير اختيارها كالبياض والسواد فالأوصاف القائمة بالذوات من غير اختيارها لا يصلح المشتق منها ka laga اشتiقاaqay تacليل uma suubamo laa يصلح المشتق minها للتacليل بناء على منع قyاaس الشhبه oo in la yidhaahdo waxa weeye سawاad baan wax ku cilaynayaayo أسwad ma yidhi oo waxa weeye markaysa ليqم الرaجuل الأسوad yani nin mucayanun baa markaysagaa loo jeeda ee mid kastoo أswada markaysagaa xukunkaasi markaa miduu shamlinaya ma aha miduu shamlinayo yani markaysagaa ma aha ama wax loo qiyaasan karo marka calaa kulli xaal yani mas'aladan waxau inoo tilmaamaya calaa kulli xaal laqabka iyo asmaada markaysagaa qaarkood xataa hadday markaa sifo ka yimaadeen oo sifadaasi ay tahay midaan ikhtiyaarka qofka ku dhacaynin laguma cilayn karo waxba wajaaza waa banaanaaday ay huwa tacliilku bilmushtaqi mushtaq wax lagu cileeyaa wasfi mushtaqa oo bimacnaa cid kasta oo wasfigaasi uu ku sugan yahay ama yani masderkaasi uu ka dhaco xadadkaasi uu ka dhaco lagu magacaabi karo waxa weeye sida saariq oo kale sida zaani oo kale sida zaaniye oo kale iyaga markaysaga wax lagu cilaya waa bannaantay waa la isla ogoliyay duuna laqabi laqabka markaa laislama ogola oo ma bannaano in wax lagu cileeya wain yakun hadduu markaa uu yahay min sifatin yacni sifo xaggeed mid laga soo qaatay hadduu yahay haddii sifo xaggeed laga soo qaatay markaysaga markaa laqabka faqad ubi sifadaasina ay tahay midaan ikhtiyaarka qofka ku dhacayn faqad ubi tacliilka wax lagu cilaynayo waa la diiday wacilatun mansuusatun tacadadu fii daati listinbaadi khulfun yuchadu wacilatun cillo oo mansuusatun la naskareeyo nas uu sheegay tacadadu ay tatacadadu waa markaysagaa waa badataa wa fii daati listinbaadi khulfun yuchadu wa fii daati listinbaadi wa khulfun khilaaf baa yuchadu lagu og yahay fii daati listinbaadi tii istinbaadka u saaxiib ahayd oo ma tacadudi kartaa mise ma tacadudi karta waa la isu khilaafsan yahay wadaaka fi lxukmi alkasiiru alaqa kalqaطci mac qurmin nisaabu sariqa wadaaka markaysagaa kaasi oo tacadudka ahi ila alxukmi alkasiiru in fara badan oo culammada ka mida aطlaqahu waa ku iطlaaqeen